Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim salaamulahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warkaydin kugu hayna waxaa ka mid ah guddiga qaran ee la tacaalidda xaaladaha degdega oo sheegay inay yaraadeen biyaha fataha fatahaadaha barasabka wajeer oo digniin u diray shaqaalaha ismaamulkaasi soomaaliyana dhegeystayaal waxaad maqli doontaan deeqaha ay caalamka ka hesho soomaaliya oo wixii ka dambeeya cafinta daynta isku beddeli doono dayn kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa duhurnimo khamiisa taariikhdu waa toban iyo afarta bisha toban iyo labaada diseembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada guddiga qaran ee loo xilsaaray kafalcelinta saamaynta ka dhalatay roobabka culus ee elniino ayaa sheegay inay yaraadeen biyaha daadadka gaar ahaan ismaamulada laamu tanariva iyo gaarisa guddigan ayaa intaa ku daray in dowlad deegaanadan aanan laga soo tebin barakacyaal hor leh sidoo kale waxaa si dhow loola socdaa xaaladaha shan ismaamul oo kale ah taita taveta narog migori homabey iyo siaya maadaama saadaashii ugu dambeysay lagu sheegay in deegaanadan ay ka di'i doonaan roobab culus halka dabeelo la filaya tani ayaa imaanaysa iyadoo uu jiro qorsho wejiga labaad ee gargaarka la gaarsiinayo dadka ay saameynta kasoo gaartay daadadka sagaalkii bishan diseembar ayay ahayd markii dowladda dhexe ay tirada dadka ku dhintay fatahaadaha ku sheegtay boqol lixdan iyo sideed qof gudoomiyaha ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi ayaa soo saaray digniin ku socota howlwadeenada dowlad deegaankaas wuxuu hoosta ka hariiqay inay jiraan qaar ka mid ah shaqaalaha oo sheegta lacagoo aynan xaq u lahayn sida gunooyinka iyagoo adeegsanaya diiwaan been abuura barasabka ayaa carabka ku adkeeyey inuuna marnaba ogolaan doonin in kheyraadka dadweynaha lagu isticmaalo si sharci daraa iyadoo cid gaar ah loo danaynayo horta waxaan badalaa wax la yidhahda the tone of the top shaqaalahan badooda kuwan la sii shaqaynaya kuwa badan waa lagu daray almost 980 permanent staff aa la qoray the last five years laakiin badidood waa kuwan la sii shaqaynaya dhibkaana ima haynin marka systemka bini'aadanka waxaa weeyaan horta maxay dowladda u jirtaa haddii qof walba sharci uu raacayo boliis looma baarin haddii nin walba uu ilaahay ka cabsanayo oo nin dembi galaba aad jirin wax halaynaba aad jirin maxkamada looma baahnaadeen boliis looma baahnaadeen waxyaaba badan oo loo baahnayn ah aad jiro marka sida ay bulshada dhaqan u leedahay ayuu systemkana dhaqan u leeyahay organizational culture wax weyn oo halaaba waa organizational culture dadkii waxaad moodaa qof walba in la dhahay haddaad labadan sano taajiri wayda marka boobkii systemkii boobkahay feeds itself waxyaabaha aan goynin sheegaa dhegeysto training aan la aadin oo Kenya School of Government ayuu qof soo qoranay saddex boqol oo kun workshop aan la aadin aan la soo qoranay laga yaabo workshop waxaa aaday toban qof afartan qof aa kalim garaynay markii lacag imaado meeshan jaamacadda waxaa jiri jiray wax la opening ceremony markii raashinka maaragtay oo dadka ali qaata la dhaho oo laisku oo laisku riixi jiray opening ceremony kale taa admission shaqaaliha faylashooda wata faylashooda ay wataan qof walbaba allowance uu raadinaya albaabkii waxaan amray wasiirkayga finance iyo chief officer qofkii shaqaalo faylkiisa wata laga jeexo wax walba ku qornaadeen waa jeexinaa faylkan nidaam ha ku imaado chief officer ha soo sign gareeyo messengers ha jiro oo qoran messages clerks ha jiro ha la soo gudbiyo finance ha loo ha loo soo keeno detailskan ha lagu soo gudbiyo systemka lacagta markaa imaado oo allowance la bixinaa nin walba accountiisa loo geli lacagta laakiin haddii allowancekaas genuine uusan ahayn anigi ma qabsanayo shaqaalahaasi waxaan qabsanaa chief officer alfayda so it's up to the chief officer to ensure wixii saxiixa wax jirana ay yihiin claim aan la samayno leeyahay hebela aroos socdee claim aan aan u samayno maxaa ninkan guurka bilaaba wixiisa wax maarata xaaraan ugu bilaabaysaa maa noo imaado gargarna qaad kaf hadduu meel u bixi rabo oo dantiis uu leeyahay waxaa leeyahay konton litrosalide mise boqol litrosalide aan qofka u qorno this is the culture we have to stop because ma hayna lacagtaas lacagta inay muuqato wax qabata ay noqoto waa inaan waxaa joojino laakiin waxaan isku daynaa kii allowance soo qabto shaqo soo qabto genuine in allowancekiis siino kii xoolaha soo duraayo dhakhtar baxayo maaragtay doing work so clean system system hadduusan clean ahayn cleankan waxaad ku noqonaa the basics
dhanka kale waxauu hoosta ka hariiqay in shakhsiyaadkani laga doonayo inay si hufan oo aanan habacsanaan lahayn ugu adeegaan bulshada isagoo wacad ku maray in ciddii ka gaabisa shaqadii loo igmaday la eryi doono axmed cabdulaahi ayaa xusay inay sifeeyeen hanaanka mishaar bixinta ee dowlad deegaanka wajeer inkastoo ay suuragal tahay in weli ay jiraan shaqaale been abuura balse ay xaaladda isbedeli doonto bisha koowaad ee sanadka dambe
number two shaqaalaha shaqaa imaadeen shaqaalaha shaqaha imaadeen cabashada maanta wajeer ka jirta waxaa waaye lacagtii countiga lagama dareemahaya wajeer tiina haddii shaqaalaha ay resident yihiin oo shaqo imaanayaan there will be activity in the town laakiin dhib ku jira waxaa waaye people come for one day markay maqlaan gabana buuqahaya then they disappear for weeks kuma ballan qaadi kari maanta inay jirin ghost workers
dhanka kale barasabka ayaa ka digay aasaasidda tuulooyin cusub tani oo uu tilmaamay inay bulshadu u horseedayso dagaal beeleedyo
degmooyinka cusub reer wajeer waxaan u sheegaa ninkii degmo cusub u samaynayo kaali county ugu faa'id degmo cusub oon qandaraas geynaa ma leh in la ogaadaan rabaa degmo cusub oon qandaraas ka samaynaa ma leh degmooyin waa nugu fuliyay intaan qabno degmo waxay noo kanan keliya waxaa weeyaan saddex sheer saddex shay baa inoo galan isku dhadhac qoys oo isdilka imaana inoo keentaa isku dhac qoys oo isdilka imaana inoo keentaa daaqi ay naga hadlayni grazing territory ay sii spread garayni lacagtii yarad oon service ku samaynayni ay spread garayni ay ballaarini oo sii yarayni daawada markaad keentid waa inaad geysid xaruntii toddoba boqol oo xaruunaad ah daawadadan kala geyn transportkada maxaad noqon karaa ano dadka nimcaa ku jiraan walaal si adaa u fiirisi magaalada yirahda arbajahan waxaa la sameeyey 1978 si la sheego spencer ugu horeeyana waxaa la sameeyey 1992 qofkii xanuunsan arbajahan aa laga soo saari jiray rati waxaa la keeni jiray grif hortaan isu sheegno ma loo baahan yahay more dispensaries I don't think we need more dispensaries. What we need is kuwa aan hayna inaan ka shaqaysiino. Level force-kana aan ka dhigna hubs. Ambulance system-kana aan ka shaqaysiino. More dispensaries intii aan samaynin kuwii hore aan ka shaqaysiino. Banani ward, in my first term, one ward wa. I did 13 boreholes in Banani ward. I'm sure kuwa kale laga sii sameeyey by ag- NGOs and agencies and government and whatever. Hadda markaan soo galnay I think already matuga ka sameyn. Waxay gaari hal ward in boqol ceel aan ka sameyn. Ma dhici karta. So let's change our thinking. haddaan awood u leh maanta degmooyinka wajeer oon wajeer inaa horumar gaarta aan rabno oo todobada boqol sii maraayo boqolaan kusoo celin lahaa hundred magaalooyin weyn ay noqon lahaayeen dhaqaale ay lahan lahaayeen haddaan kriyad garayna tuulo oo labaatan qof ay degan tahay soddon qof ay degan tahay afartan qof ay degan tahay oon isku dilno isit waatin dad ka soo rarna meel la degan yahay gabar masaakiina ka soo raraysaa oo dhalmaad ka soo raraysaa
taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka javed koome ayaa kulan la qaatay dhigiisa wadanka haiti kulankan ayaa ka qabsoomay magaala madaxa dalka nairobi adeega qaran ee booliiska n b s ayaa bayaan ku sheegay in markaasi uu hogaaminayo taliyahaasi wafdi ka yimid wadanka haiti wafdigan ayaa kenya ku jooga booqasho saddex cishaa safarka mas-uuliyiintan ayaa ku qotomo xoojinta iskaashiga amniga ka dhexeeya labada wadan tani ayaa imaanayso iyadoo dowlada kenya ay qorsheynayso inay kun markaasi kamid ah ciidamada booliiska geenaysa haiti si ay ola dagaalamaan kooxa burcad ah oo wadankaasi ka geysta falal dembiyeedyo rabshadaysan amatar oo markaasi ku magac dheer abwaan sanyare kuna nool xerada qaxootiga ee xagar dheer abwaanka oo muddo halkaasi ku xanuunsan ayaa bulshada caawimaad ka codsaday sida uu warbixintan ku eegaya maxamed baaruud xuseen
xanuunka hayana mid aan qiyaasi karo ma ah waa abwaan wacyigeliya bulshada iftiimiya nabadda iyo midnimada astaan soomaalinimona huwan hal qabiil ajir maaha hunguri tubaako maaha hoohaayo duulo maaha hooyaalay geeraar maaha waa kaa helaa jacayl maaha waa lixdan iyo toddoba sano jir in ka badan konton sano cimrigiisa ku mashquulsanaa hoga tusaalaynta shacabkiisa soomaalayti daranay jiglib iyo dilbadanay qarankeedii jebsaay jaahil aabbaheeday qaxootiga jeclaatay dibadda u jajabanay dalkeedii ka jitay jaahil aabbaheeday shakhsigan ka hadlaya waa abwaan khaliif muuse samatar abwaan sanyare oo si mugla looga yaqaana gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo baraha bulshada waayadii hore waxaan samayn jiray bulshadu way ogeyn waxaan ahaa nin bulshada u hadla waxaan ahaa nin dadweynaha u hadla nin waxaan ahaa dadweynaha raacsan xanuunkii waa iga bixi layahay daawana ma haysto cid bulsha loo xagga codsanaya in xanuunka ay la badbaadiyaan iga badbaadiyaan inay waxay la qabtaan abwaanka waxaa helay xanuun lagu malawan yahay inuu yahay kansarka dhuunta balse wax laga qaban karo haddii anigu waxaan ahay ninka gacanta ku haya ee ay ilmadeerka yihiin ee gurigiisa joogaan ahay warbixin yar haddii aan ka dhawan muslimiinta aan u sheego ninkan markii hore xanuunku xanuun baa iska soo hayay wuxuu yahay maana garahinin al'aanna hadda ariba ma garahino laakiin muddo saddex bilood laga jooga ayaa cunadii laga joojiyey cunadiiba wax dib uga degayaa la waayay haba yaraato naf iyo jismina waa u baaba'ay waad u sheegtaan oo wada aragtaan marka sidaa darteed waxay naga fursan weydey inaan anigana maadaamaanu qaxooti joogno waxbana aan ahinin inaan u bandhiganno islaamka muslimiinta iyo dadka maxmediyada inaan u bandhigno bay naga fursan weydey sidaa darteed ninkan saddex bilood buu cuni waayey raashinkii ka degi waayey mushaaladii ka degi weydey biyihii ka degi waayeen jirkiisii baa mataqaanaa bal dhammaanaya oo calool aan waxba gelin oo aad aan ku hays ayuu ahaa laba asbuucyadii hadda ugu dambeeyey waxaa nafaqa u ahaa bahal faleenba ah oo gacanta laga xidho ayaa ilaa waktigaaba u ahaa mataqaanaayay nafaqa u ah waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiican wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni aqiih nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka walaalkaa intuu qofku cabdu addoonku intuu caawinayo ilaahay inuu caawinayo kama zuuliyo waxaan ummadda islaamka iyo muslimiintaba u sheegayaa inaad soo caawisaan addoonkaas abwaankaa soomaaliyeed ee ujeedaan inaad soo caawisaan oo sidii meel loogu qaadi lahaa oo waxaan wuxuu yahay loo ogaan lahaa oo mataqaanaa iyo baldaawadiisii iyo nidaamkiisa inaad nagu soo caawisaan baanu dadka islaamka ah ka codsanaynaa cunaha ayaa xiran wax ma laqi kara hadalkana wuu dhibi isbitaal xeryaha ka baxsan dabiib iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay alla kasakoona ummadda soomaaliyeed ayuu jawaab dabacsan ka sugayaa
أنا واحد من شد الكيل لما سمع الله ما زي من جديد عن قاعد صنيع وهي مقع الصومالية لا وهي مقع إسلام إن هنو قاو علي لا قبط هنو قاو علي لا قبط قالوا يا بين الله المرمض ضد المرمض أتعانى إلى لعب وإلهي النولي ونسك النولاد قاو عوي وحلي لا قبط
wuxuu la ilmeeya duruufta xanuunka iyo daryeel xumada aysan cidna uga maciinin waxaan u ilmaynayaa xanuunkayaa iyo dhibkiisa iyo waxqabad la-aanta iyo sisaan isiga fadhiyo yaan u ilmaynayaa waxaan dareemayaa xanuun aan iga bixin waxaan dareemayaa waxtar la-aan adduunku ugu hayo inkastoona adduunka inta badan u bandhigin hadda wuxuu gurmad iyo gargaar uga baahan yahay soomaalida aniga iyo adigaan ka mid nahay xeryaha uma joogaan waalid walaal iyo waxuu dhalay wuxuuna dulsaar ku yahay qof ay ehel iyo qaraabo koro yihiin haddii shalay la jeclaa maanta ayuu noo baahan yahay waana muhiim inaan muujinna naxariis iyo danqasho bini'aadannimo waxaa si naxariis le looga codsanayaa muxsiniinta soomaaliyeed rag dumar qurbajoog iyo qurrax joog inay soo caawiyaan abwaankan soomaaliyeed ee silaca saxariirta iyo dayaca wajahaya maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa nadhaab
si abwaanka xanuunsan loo caawiyo waxaa lagala xiriiri karaa nambarka telefoonka ah ee ah eber toddobo eber siddeed eber sagaal afar saddex afar eber aan ku celiyo waa eber toddobo eber sideed eber sagaal afar saddex afar eber haddaan si kale u dhigo waa zero seven zero eight zero nine four tree forty aan ku celiyo waa zero seven zero eight zero nine forty tree forty waxaa la xaqiijiyeen afartan iyo afar ruux ay ku dhaawacmeen shil laga soo tebiyey aagga loo yaqaano londiani ee ismaamulka kricho waxaa shilka galay bas markaasi qaada rakaab dhanna lixdan iyo lix qof oo halkaasi ku gudoomay hay-adda lanqeyrta cas ee dalka ee kenya red cross ayaa sheegtay in shilkan uu dhacay aroornimadii hore ee maantay waxay intaa ku dartay in afartan ka mid ah dhaawaca la geeyey isbitaalka fort hosbitaal halka afar kale loo sii gudbiyey isbitaalka weyn ee ismaamulka kricho ilaa iyo haatan lama soo tebin cid shilkaasi ku geeriyootay barasabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa sheegay in guryaha laga dhisay aagga loo yaqaano injuuro ee deegaanka embakasi aan la dumin doonin tani ayaa timi kadib markii maxkamadda arrimaha deegaanka iyo dhulalka ee kisumu ay sheegtay in dhulkaasi uu leeyahay qoyska maalqabeen geeriyooday oo markaasi lagu magacaabo grishon kamau krima maxkamadda ayaa qoysaska halkaasi degan u qabatay ilaa soddon iyo kowda bishan diseembar si ay uga guuraan haddii kale in si qasab ah dhulalkaasi looga saari doono si loogu wareejiyo qoyska iskale hase yeeshee guddoomiyaha nairobi ayaa sheegay in arrintani lagala hadlay qoyska sidaa owgeedna lagu heshiiyo ka hor tagga burbur hantiyadeed waxa uu xusay in wadahadalada ay weli socdaan oo qoyska kriima ay diyaar u yihiin in dadka dhulka degan ay si tartiib tartiiba lacaga markaas u bixiyaan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey guusha taariikhiga ah ee dhammaystirka hanaanka diincfinta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay guusha dalka uu ka gaaray hanaanka diincfinta isagoo u hambaliyeeyey shacabka guud ahaantiis kadib banaa ee bayaaniyey qorshaha xiga ee diincfinta balse waxa uu shaaciyey arrin aysan dad badani ka fahansanayn deynta ee ah in markaasi lixdan iyo afar boqolkiiba deynta la cafiyey lix boqolkiiba la cafinayn sabab la xiriirta inay qasab tahay in soomaaliya ay si tartiib tartiiba u bixiso madaxweynaha ayaa sheegay in adduunyadu ay abaal u gashay soomaaliya ama abaal gashatay isagoo sheegay in soomaaliya ay ku guuleysatay in dib markaasi uga laabato hanaanka dhaqaalaha dunida oo waayo badan ay soomaaliya ka maqnayd sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa shacabka soomaaliyeed ah uga digay in magacooda lagu soo qaato deymo aanan la bixin doonin oo soomaaliya ku celin karo mar kale in caalamka ah ay markaasi dhaqaalo weydiisato madaxweynaha ayaa u mahadceliyey dowladihii ise xigay ee ka qayb qaatay in soomaaliya ay maanta soo gaartay in guud ahaan deyntii lagu lahaa ay markaasi laga cafiyo inkastoo uu sheegay in markaasi isaga dowladii xilligii hore uu hogaaminayay qorshahani soo bilowday sidoo kalena meel sare ay sii geysay dowladii uu hoggaan ku hayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagana haatan uu nasiib u yeeshay inuu mar kale barnaamijka uu bilaabay uu dhammaystiro madaxweynaha oo arrimahan ka hadlay waxaa hadalay sikmada
qaabkii dhaqaale ee adduunka ugu tala gashay oo aan muddo dheer ka maqnayn shuruuda uun uga maqnayn ay ahayd in deynkaasna lagu leeyahay aan ama iska dhiibno ama processna looga cafinayo waddanna looga cafinayo aan soo marno dadka soomaaliyeed iyo dowladahooda iyo hogaamiyaashooda waxay ku guulaysteen inay soo maraan waddadii in ka badan toban sano ayaa hawshan ay soo socotay waxay soo martay dalka maamullo kala duwan oo ka talinayay madax kala duwan oo ka talinaysay xukuumado kala duwan oo dalka ka talinayay ayaa midba maalintiisa oo wax kusoo darayay wax kusoo darayay maanta ayay soo dhammaatay oo nalaga cafiyey shantii bilyan oo dollar oo deynka oo nalagu lahaa waxaa nagu haraya wax yar oo ayna cafi karin oo aynan tartiib tartiib isaga gudno muddo dheer ay tahay waxaa noo furman hadda inaan marka aan deyn qaada karno deynka seen u qaadanaynaa xaggeen u qaadanaynaa maxaan ku deynsanaynaa xaggee deynkaas aan qaadanayna hadhow aan ka gudaynaa mase muddo kadib haddana sidaan oo kale a deynkaana laga cafiyo aan haddana la soo istaagina howl annaga iyo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliya u taalla waayo inay go-aan ka gaaraan ra'yi cad ayay dowladda ku qabtaa ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deen kale oo haddana muddo kale uu la tacaalo maanta annaga waxaa noo furan inaan deen iska qaadano iska qaadano laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay u abuuri mayno mushkilo ilaahay idankiis deen aan loo baahnayn iyo deen aan gudistiisa aan meel meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii ala yaraa hambalyada ummadda soomaaliyeed ka suko waxaan rabaa inaan u mahad u hambaliyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii dhowr iyo tobanka sano lasoo dhaafay ka shaqaynayay mashruucan deen cafinta ee mustawa kasta uga soo qayb qaatay waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan processkan dilcafinta aan soo bilownay gadaashayna laga sii shaqeeyey maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan inaan soo istaago oo aan joogo laakiin howl nin iyo laba iyo saddex ay qaban karaan way ka weyneed hawshaan waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan waan ku hambalyaynayaa waan ku bogaadinayaa waana uga mahadcelinayaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna ha u foojignaadeenno inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maalgashadaan dhaqaalahooda dibadda jira soo celiyaan dalka ku maalgeliyaan kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan dowladdu inay adeegaa laga rabaa inay qabatay yaana deyn u doonanin dabcan deynka ma ka maarmi doono laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn waxaan u qaadanaya deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd warshadaa deyn loo qaaday dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday airboraa lagu dhisaa deyn loo qaaday lacagta ka imaanaysaah waa in deyn gudistii loo isticmaalaa laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa sidaas daraaddeed dalka soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan hay-adaheenna iyo bangiyadeenna iyo hay-adaheenna maaliyadda in ay la aqoonsaday ay la biiri karaan la falgeli karaan hay-adaha maaliyadda caalamka waa fursad weyn aad iyo aad u weyn laakiin u baahan taxadarkeeda iyo feejignaanteeda u baahan waana la imaan doonaa taxadarkaas markaas dadka soomaaliya waxaa laga hambalyo isku tashada dhaqaalihiina iyo bajeebkiina ku tashada adduunyadu waana soo kaalmaysay meelayna soo gaarsiisay waa inaan hore u soco karnaa ogaada waxaan rabaa hadalkayga aan kusoo gabagabeeya walaalayaal baahi badan iyo bugto badan iyo baryo badanba waa la isku nacaha la yiri baaso jeebadaheena ku jirta oo wax yaroo kamida aan bixinahay ay sharafteena soo celi karto ama soo celinayso inaan u sharaf beelno ma aha dadka soomaaliyeed ha isku tashteen horay ha u socdeen waa guulaysanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala tubta toosin talada toosan allah na waafajiyo culeysyada qaarkoodna saarana allah naga qaado ummadeenna qalbigeedana allah isu soo duuma haddii allayra aad iyo aada umahadsantihin si la mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo war-saxaafadeed soo saara ayaa ka hadlay guushi ku aadan in soomaaliya laga cafiyey deymihii lagu lahaa shaca waxa uu markaasi qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee facebook ku sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba uga hambalyeynaya guusha taariikhiga ee ku aadan dhamaystirka ee halgankii deen cafinta ee soomaaliya oo markaasi uu ku dhawaaqay bangiga adduunka i m f in markaasi la gaaray bartii dhammaadkee deen cafinta shaqaalaha iyo howlwadanada qaranka soomaaliyeed ayuu dhammaantooda ku bogaadiyey dhowr adeega ay muujiyeen muddadii uu socday barnaamijka deen cafinta isagoo ku ammaanay dhaqaalyahanada soomaaliyeed doorkii ay ka qaateen in soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa qorshaha deen cafinta ayuu wuxuu sheegay inuu ahaa qori isku dhiib mudaxileedyo kala duwan soo socday waxauna xusay in xilligiisii hogaaminta ay u suura gashay in la gaaro bartilmaame iyo halbeegyadii ugu badnaa ee la xiriiray howlaha deen cafinta hogaanka haatan talada jooga ayaana ku ammaanay inuu sii dhammaystiray waxaa markaasi uu sheegay in arrimahani ay barbar socdeen kordhinta daqliga gudaha joogtaynta iyo bixinta mashaaraadka shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale ciidamada dhaqangelinta sharciga maamulka maaliyadda hagaajinta sharciga iibka qaranka iyo weliba kuwo badan oo dhowra uu sheegay madaxweynuhu in xilligii uu joogay uu dalka gaarsiiyey waxa uu kaleu sheegay in haatan dalka uu ku jiro marxalada uu nugul yahay amaba ay nugul yihiin hay-adihiisa inkastoo gulo laga gaaray dhanka horumarinta maaliyadda sidaa darteed waxa uu sheegay in dowladda haatan joogta hortaalo in markaasi ay dardargeliso mashaariicda horumarineed si lagu joangooyo baahiyaha shacabka soomaaliyeed ay qabaan isla wararkaasi deen cafinta soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa ka hadlay isbeddelka dhici doono maadaama haatan soomaaliya laga cafiyey deymihii lagu lahaa intooda badan wasiirka ayaa sheegay in markaasi kadib deen cafinta soomaaliya ay dhici karto in deeqaha soomaaliya ay ka hesho caalamka ay isku bedeli karaan deymo hase yeeshee wuxuu sheegay in dalalka ay ka codsan doonaan in soomaaliya loola macaamilo qaabab ka duwan qaababka loola macaamilo dalalka kale ee dunida
waxaynu xaq u yeelan doonaa inay dalka yimaadaan ama soo jiidan doonaa maalgashada maalgashadayaal caalamiya oo kobaca dhaqaalaha waxweyn ka tari doona waxaa laakiin iyana muhiima in la tilmaamo sida caadiga ah dalalka marka deynta laga dhaafo deeqda hela had iyo jeeraale waxaa isbedela qaabka bangiga adduunka iyo bangiyada caalamiga ahi ay ula macaamilaan oo hadda dadka soomaaliyeed waxaa dowladda soomaaliyeed heshaa waxa weeye waa deeq aada u xadidan qaababka loo isticmaali karaana aada u kooban yihiin waxaan xaq u yeelanaynaa markaa inaan maalgashi kaa ka ballaaran heli karno oo dalka kaabayaashiisa dhaqaalaha la gelin karo laakiin markay deeqda timaado waxaa la filayaa inuu isbedel ku dhaco deeqaha layna siiyo oo sida xeerka sanduuqa innaga laynaga quudiyo waxaa la yidhaahdaa aida sanduuqaas marka deynta la cafiyo wuxuu isu bedelayaa deeq baa hadda yahay wuxuu isu bedelayaa deyn laakiin dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqaynaysaa maadaama aynu duruufo gaara ku jirno dagaallo ku jirno shabaab la dirirayno maxaan ku dhahdaa arrimaha bini-aadminimada isbeddelka cimiladu ay nagu keeneen ay runtii dhibaatooyin waaweyn inagu hayaan abaaraha aad joogtada aada ogtihiin in aynu dood cusub curinno oo halabuurnima ku jirto oo macnaheedu tahay si ka duwan dalalka kale si loola macaamilo in dalka soomaaliyeed loola macaamilo oo muddo loo wado deeqda inta aynu cagaheedna ku istaagayno si aynu uga kaaftoonno inaan deen qaadanno siyaasadda dowladda iyo hadafka iyo dadaalada dowladdu halkaasay runtii hadda abbaaran yihiin arrimaha ugu waaweyneen shirkii marocco beesha caalamka kala soo hadallana kuwaasay yihiin iyagana waxaan rajaynaynaa in ay midho dhalaan haddii alla yidhaahdo dhankooda shacabka magaala madaxa dalka ee muqdisho ayaa ka hadlay waxaa dalka iyo dadka soomaaliyeed bay oga dhigan tahay in deynta laga cafiyo arrintaasi waxay la mid tahay iyadoo xorriyad la qaatay oo kale xorriyaddu haddaad magac ahaan u haysato laakiin ayna awood ahaan awooddii kaa maqan oo xooggii kaa maqan yahay oo dhaqaalihii kaa maqan yahay oo wax walba kaa maqan yihiin waxaad noqonaysaa qof naafo ah oo kale waxay uga dhigan tahay ummadda soomaaliyeed in adduunkao dhan uu u furan yahay oo meeshay rabaan ganacsi ay la yeelan karaan xiriir la furan bangiyada adduunka macaabil lala sama horumarin laga qaadan karo dalalka caalamka ay noo furan yihiin shalayta nooma furnayn oo dal kasta wuxuu lahaa dal fakriahoo aan waxba haysan baatiin laakiin hadda albaabkii waxaa noo furmay caalamkaoo dhan uu noo aqoonsanayo inuu yahay dal lala macaamili karo muhiimaddu marka waxaa weeye deyntaa la cafiyey dowladda mid baan kula talinaynaa deynta ay qaadaysa dambe inay ka fiirsato ayna ahaato dawladdu dayn ay bixin karto sidii tii hore camal caqabadaa ku noqonin weliba ay noqoto midda la qaadaya mid horumar soo saarto kaabayaasha dhaqaalaha soo saarto shaqa abuur soo saarto waddanka boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa dhallinyaro dhallinyarada loo helo mustaqbal iyo maarayn aagba loo helo deyntaas ee waddanka dib u soo gelaysa ay noqoto mid in badan in badan in badan la taxliiliyey waxaan kula talinaa ama kula dardaarmaa deyn dhibkeeda waa aragteen mar kale ha u laabanina deeqa aad haysatiina ka badan dalkan waa buuxdhaafsan yahay inta anigayla og way ku qanacsan tahay inta kalena waa loo sheegaa laakiin bad iyo berri ayaa noo buuxo deyn uma baahnin deeq xataa uma baahnin inaan anigu isku tashanno waxaynana aan la ekaanno allaha nagu toosiyo haddii deynna ka cafiyo haddii dariiq kalena loo furo haddii kalena la caawiyo cunaqabataynta hubkoo la qaaday waxyaalo badan baan mataqaanaa aad u soo dhoweynaya waana waxayna ka mid tahay waxyaalaha annaka horumarkeenna dheyn cafintaasu kow way ka tahay jamhuuriyadda muraadda soomaaliya lagu leeyahay lacagtee shakhsi wax lagu leeyahay maaha waa wax dalka lagu leeyahay dalkeennina saaka uma ogolna amaah in loo qaato runtii maanta waxay noo tahay maalin farxadeed waayo waxaa soomaaliya laga cafiyey deynta idil lagama cafin qabiil lagama cafin qowmiyad laakiin soomaaliya idil baa maanta laga cafiyey deentii waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala ka sokow dowladda federaalka soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladihii kale ee maxaa la yidhaahdaa shaqo badan oo culus ka soo qabtay arrimahan maxaa la yidhahdaa deyn cafinta qaantaas naga baxday soomaali oo dhan bay ka baxday mid ka dhashay mid ka dhalan doona iyo midka caloosha ku jira iyo kuwa hadda noolba waa ilaahay mahaddiis inteeda badan sida dadku ay la socdaan dulsaar bay ahayd wakhti dheer bay qaadatay in la bixin waayo burburkii dowladnimada kadib waa hambalyo soo hegatay dhammaan soomaaliya waxaan rajaynayaa ilaahay idanka inaanay nugu dhicin qaantaas oo kale dalkayaga barwaaqo aad u fara badan baa taalla maamaayo soomaaliyeeda waxaa jirta la odhan jiray aqool xumo irmaan xumo ka daran naga hadlaysnayd waxla'aan maanan ahayn markii la qaadanayana waxla'aan maanan ahayn maantana waxla'aan ma ahin barwaaqa ilaahay dhulkayaga dhigay laakiin aqoosha naga xun waxaan ilaahay ka rajaynaya in aqooshuna noo toosto
markan weliid maxmed aan ka codsayo inoo soo koobo qodobada dibadda mahadsanid xamdi hay-adda wakiil wareedada aan xuduudda lahayn ee r s f ayaa sheegtay in tirada wariyaashii la dilay sanadkan iyagoo howlahooda shaqo ku guda jiro inay ka hoosayso sanadkii hore inkastoo weli duulaan milatari uu ka socda khaza koob iyo tobankii bilood ee ugu horreeyey sanadkan waxaa la dilay afartan iyo shan wariyaal ah marka loo barbardhigo sanadkii hore oo tiradan ay ahayd lixdan iyo kow tiradan ayaa ah middii ugu hoosaysay ee la diiwaangeliyo tan iyo labada kun iyo labadii xilligaasi oo la dilay soddon iyo saddex suxufiyiin ah la taliyaha amniga qaran ee maraykanka jek sullivan ayaa la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan waxay ka wada hadleen duulaanka milatari ee ay weli israa'iil ka wado khaza waxay sidoo kale diiradda saareen dadaalada ku aadan sidii nabad waarta loo kala dhexdhigi lahaa israa'iil iyo falastiin jek sullivan oo socdaal ku maraya bariga dhexe ayaa lagu wadaa inuu maanta kulan la qaato ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu iyo xubnaha xukuumaddiisa dowladda bakistan waxay shaacisay in laba bilood oo dheeraad ay halkaasi kusii sugnaan karaan dadka ka soo barakacay ama qaxootihii ka soo jeeda afghanistan ee aanan haysan dokumentiyada kuwaasi uu doonayo in dib u dejin lagu sameeyo dal saddexaad waxaa horey dadkan loo qabtay ilaa iyo dhammaadka sanadkan balse waxa ay hadda haystaan ilaa iyo sagaal iyo labaatanka bisha labaad ee sanadka soo socdo tani ay imaanayso iyadoo bakistan ay horaantii bishii tobnaad ee sanadkan ay bilowday olole ay dalkeeda uga saaraysa in ka badan hal milyan oo qof oo soo shisheeye ama ajaaniib ah oo waddankaasi ku nool oo la sheegay in aynan dokumentiyada muhiimka haysan madaxweynaha ruushka valadimir putin shir uu maanta oo khamiisa uu ka hadlay wuxuu sheegay in ruushka uu horay u sii socon doono inkasta oo waddamada reer galbeedka ay saareen xayiraad dhaqaale sidoo kalena siyaasad ahaan la soocay tani ayaana timid kadib markii ruushka uu duulaan militari uu ku qaaday ukrain ugu dambayntiina wasiirka wasaaradda maaliyadda ee boqortooyada sacuudi carabiya maxamed al jadaan ayaa loo soo xushay in uu guddoomiye guddiga caalamiga ee lacagaha iyo maaliyadda ee international monitary and financial committee guddigan ayaa waxaa uu la taliyaa guddiga guud ee maamulo sanduuqa caalamiga ee lacagaha ee i m f waxa uu xilkan la wareegi doonaa afarta bisha janaayo sanadka soo socdo muddo saddex sano ah ayuuna xilkan hayn doonaa wuxuuna bedelayaa ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka sbain haweeneyda lagu magacaabo nadia calvino sidoo kalena ah wasiirka arrimaha dhaqaalaha aan dib idinkuugu celiyo xamdi
waliid maxamed oo mahadsan yahay qodobadaas dibadda ay ugu dambeeyey warkii dowlad kaga socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari anigoo xamdi guridin akhrinaya mawliid maxamed agala qayb qaatay sidoo kale warka soo saaray cali aftiin cabdi ayaa noo farsameynaya jirkaysa waxay dib u heli karaan website-ka idaacadda ee w w w star fm co k